magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay dood cilmiyeedaadu ballaaran oo looga hadlayay doorka ay haweenku ku yeelan karaan siyaasada dalka waxaana doodaasi ay ka dhacday xarunta ciidamada amisom ay ku leeyihiin muqdisho xamdi maxamed xasan ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho
dood cilmiyeedkan uu ahaa mid ay si wadajira usoo qabanqaabiyeen xafiiska haweenka iyo kan siyaasada ee amisom ayaa qaar ka mida haweenka soomaaliyeed loogu qabtay xarunta weyn ee ciidamada amisom ee xalane ee magaalada muqdisho waxaana aqoon iswadaarsigan looga hadlayay qaabka ay haweenka soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan siyaasada iyo dibudhiska dalka munaasabadii furitaanka dood cilmiyeedka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xafiisyada siyaasada iyo kan haweenkai amisom xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya qaar ka mida ururada haweenka inji-owyada ka howlgala dalka culimaadudiin iyo marti sharaf kale madaxa xafiiska siyaasada ee amisom mase sabruubi xaaji oo ka hadlay furitaankii munaasabada dood cilmiyeedka ayaa sheegay in haweenka soomaaliyeed ay door muhiima ka qaadan karaan dibudhiska iyo siyaasada dalka very good deliberations uh, in articulating the agenda for women empowerment through all sorts of ways in Somalia.
sidoo kale madaxa xafiiska haweenka ee amisom mases maayo axmed oo halkaasi hadallo kooban ka jeedisay ayaa tilmaamtay in loo baahan yahay in wada shaqayn wanaagsan ay dhex marto haweenka soomaaliyeed si ay kaalin muhiima uga qaataan horumarinta dalka
aad bay igu tahay farxad inaan u joogo maanta walaalahay igii soomaaliyeed rag iyo dumar waxaan jeclahay inaan isla shaqayno oon xoogeensi saarno gebigiin oo dhanba rag dumar elders academician mutacalimiintii all together insha allah haduu ilaahay ka dhigo soomaaliya waxay soo gashay waqti cusub ay ka caawinayso amisom waqtigaa cusub waxaan jecelnahay inay dumarku ka qayb galaan ay caawiyaan odayaashu dhalinyartu iyo civil society hadduu alla ka dhigo adduweynaha waxaa laga yaqaanaa dumarka soomaaliyeed dumar samir badan lafdhabarba u yihiin horumarka soomaaliya waxaan doonayna inaan ka aragno in la soo dhexgeliyo siyaasada
sheekh cali maxamuud sheekh cali wajiis oo ka mid ahaa culimaadudiinkii ka qayb galay dood cilmiyeedka ayaa sharaxaad ka bixiyey diinta islaamka waxa ay ka qabto in haweenka ay ka qayb galaan siyaasadda qodobka koowaad waxaa waaye kaalinta diinta islaamku ay uga jirto ama islaamku muxuu ka qabaa dowrka haweenku ay ku leeyihiin hogaaminta bulshada iyo horumarkeeda waxaan idinkugu bishaaraynayaa ummaddana u sheegaya meel kastoo ay joogto diinta islaamka iyo xeerka caalamiga ah oo internationalku hadda adduunkao dhan isla qaatay waa labada jiho ee haweenka xuquuqdeeda islaamku ayadoo haweenka jaahiliyaadka ummadaha ku nool oo dhan sidaa kulligii mutacalimadaatiin waxu akhriseen hadday tahay jaahiliyat roman alqadiima ama dadkan hadda galbeedka roman la dhihi jiro reer galbeedka hadda yurub la baxay iyo maraykanka iyo waxaan culimmadeen halkaas joogay sheekh faaruq lahi raxmu noogu weynaa iyo sheekh nuur baalud allah noo xifdiya ba jooga culimo badan waxaan isku wada raacnay kootada gabdhuhu inay tahay muqadas lama taabtaan ay tahay baarlamaanka inoo soo galeen waxaana idiin qiraya anuu baarlamaankan ku jiray markii barbaleenka qabaa'ilka isqaqabsadaan ama kooxaha gabdhaha soomaaliyeed waa joogaan gabdhihii qaarkood baarlamaanka joogay meeshan usoo cararno rag usoo cararaan oo kala saaray ahaa jireen markaasay badbaadi jireen baarlamaanka iyagaa badbaadi jireen sidaa daraaddeed odayaasha dhaqanku qalad ayay galeen sanadka markay kootadii boqolkiiba soddon gabdhaha ay dhimeen waxay ahayd boqolkiiba soddonka in la siiyo weliba suubisna loogu daray ahayd
haweenka soomaaliyeed oo muddooyinkan gogolxaar ugu jira ka qaybgalka siyaasada dalka ayaa haddana waxaa jira isqabqabsi dhexdooda ah oo la xiriira xilalka ay doonayaan iyadoona hadda ay isku haystaan jagada guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed oo ay laba garab u kala jaban yihiin xamdi maxamed xasan somaali janal muqdisho